maanta waxaa dhacday arrin acdanayaad leh oo murugo leh oo shacab soomaaliyeed masaakiina waxbaanu galabsanna lagu laayay ilaa sagaal qofood lagu dilay waxayna ka dhacday deegaanka xaawacaddi deegaanka lafoole hoos yimaada dhimashadana waa ilaa sagaal qofood ayaa meeshaas ku dhimatay oo u badan dumar nimanka nabadiidka ayaa dilay waa nabadaasi iyo wanaagga ay ka shaqeynayeen iyo nadaafada ay ka shaqeynayeen rag diidan ayay ahaayeen markalayaable ayay ahayd mina shaqo ku leheen in dadkaasi masaakiinta la laayo oo ka shaqeynaya weliba asaasiyaadka diinta waxay kamid ahaayeen nadaafadii iyo wanaaggii iyo wadadii dhibaatada dadka waxay u keeni lahaa in laga leexiyo toogasho ay ku dileen dadka masaakiinta oo meesha joogan oo olahaas nadaafad meeshkooda